Ganacsatada iibiya shidaalka suuqyada magaalada Beledweyne ayaa saameyn kala kulmay sare u kac ku yimid qiimihii ay ku soo iibsan jireen shidaalka sababo la xiriira badxiran. Fuustada shidaalka ayaa markii hore ganacsatada laga soo siin jiray boqol iyo siddeetan doolar halka hadda laga siiyo boqol iyo sagaashan doolar. Cilmi Cumar iyo Galad Cilmi Cabdi oo ka mida ganacsatada shidaalka ee magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlo uga warramay isbeddelka ku yimid qiimihii shidaalka ay ku keeni jireen.
farqiga u dhexeeya qiimaha shidaalka oo maanta iyo qiimihii hore aan ugu soo qaadanaynay farqiga u dhexeeyo hadda awal waxaa kusoo qaadan jireynay boqol iyo siddeetan hadda waxaa kusoo qaadanaa boqol iyo sagaashan toban doolar aan raacsan marka eh, sababta keentana waxay tahay awal baddaa furneed eh, maraakiib badan doomo fara badan aa shidaalka keenaya marka hadda baddiyaa xidhantay way kacday Eh, sababtaasaa keentay marka inuu qaaliyoobo boqol iyo sagaashan lagu keeno sababtaasaa keentay awal maraakiib badan dooman fara badan aa shidaalka keenaya hadda laakiin doominkii awal shidaalka soo qaadi jira hadda sooma qaadi karaan oo baddiyaa kacsan marka saas darteed awal doomo badanaa noo keeni jiray wadada way xirneed isbaarooyin fara badanaa yiilay shidaalku kula raqiisuu iska ahay hadda waxaa isku soo aaday wadadii oo la furay baddiyo xidhantaa isku soo aaday marka sare u kaca sababtaasaa keentay Eh, marka waa kaasaa fursadii boqol iyo siddeetan doolar ay nagu soo geli jirtay awal hadda boqol iyo sagaashan doolar ay maraysaa iyo qiimaha shidaalka haddaan idiin faahfaahiyo shidaalka mugii hore wuxuu ku imaan jiray boqol iyo siddeetan uu noogu imaan jiray marka hadda waa qaali oo toban doolar ku daray fuustadii boqol iyo sagaashan uu ku yimaadaa baddaa kacsan oo awal doomo badanaa soo qaadi jiray oo markabyada la socday oo aad u fara badan inkasta isbaarana waa socdaala jirta laakiin eh, doomanka aad u badnaay hadda marka doomankii waa imaa waayeen badda waa kacsan tahay waa soo geli waayeen oo markab liya keeno markabkii migow keenana ilaahay ilinkiis lacagtii markabkii ku keena waxay noqotay boqol iyo siddeed- sagaashan uu hadda ku yimiday boqolna boqol siddeetan uu ahaa jiray intaasaa keentay shidaalka aa- aa- aa kor u dhigtay dadweynuhuna waxay leeyihiin isbaardii waa ladiga qaadee shidaalka yaa qaaliyey dadweynuhu mugaanu ku inaan qaaliyeyn oo shidaalka badoogtay soomaaliya iska yimaada oo yaryahay oo haddana baddii ku kac- ku kacday boqol iyo siddeetan meesha ku kahay boqol iyo sagaashan noqday dadweynuhu saas ha u ogaadaano magaalada beledweyne ayaa inta badan shidaalka looga keenaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taasoo looga soo qaado gaadiid kuwaasoo caqabado kala soo kulma wadooyinka